ciidamada sida kumaandooska u tababaran ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka fuliyeen guri ku yaala deegaanka laaga ee gobolkan shabeellaha hoose guriga ay ciidamada howlgalka ka fuliyeen ayaa la sheegay inuu ku sugnaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada beliiska dowladda oo magaciisa lagu soo koobay gudcur waxaana sargaalkan uu ahaa taliyihii beliiska saldhigga deegaanka leego ee gobolkan shabeellaha hoose sababta ugu weyn ee ciidamadu ay u soo xireen ayaa lagu sheegay in uu jidgooyooyin sharci darraa dhigtay wadada u dhexaysa deegaanka leego iyo degmada buuraha kaba ee gobolka baay gudoomiyaha deegaanka leego abuukar cabdulaahi ayaa xaqiijiyey xarigga sargaalkaasi
ninkaas ad maxaa waa la xirigaan xirigo ma garat walooyinkaan ajnabiga anaga abdullahan joognay ayaa wuxuu yidhi aniga camar gudoomiye kama qaadanay mana aqaano yiri gudoomiye mana aqaano yiri ma garat marka sidii nagu soo xiray ninkii waa lasoo waday ustaafkii waa diyaarsaday ustaafkii waa diyaarsaday asigii baa soo kaxay waxaa la geeyey maxaa meesha amsom aa la geeyey meeshaanu ula tagnay waa la weydiiyey gudoomiyaha ma maxaa ka waranaa la yiri gudoomiyaha ma isnaqaano yiri marka sidaas darteed waxaana gudoomiye kaxigin uu dhaawacay isagaa dhaawacay goqoraa dhaawacay calaa kulli xaal markii barnaamijkaas uu sameeyaa hasa lagu xiray magaratay dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka leego ayaa xaqiijiyey in laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasoo lagu soo qabtay jidgooyooyin ay dhigteen duleedka deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose oo gaadiidka dadweynaha ay uga qaadayeen lacaga sharci darraa siciid ra-iis cali shabeellaha hoose